sababtii sida kuley naloo sheegay noo xaqiijiyey inkastoo labada dhinacna hadda ay sheeganayaan qolo walba qolada kale inay ay weerar kusoo qaaday oo aan la xaqiijin karin cidda laga gardanaa laakiin aada iyo guriga wasiirka iyo meelo ku dhow stationka aad iyo shirkada waaweyn baa laleeyahay xaafad ceel sacuudi la yidhaahdo iyo isbitalka weynaa oo dowladda hore ee soomaaliya ay dhistay ilaa aaya ku dhow dhow oo xaafado ku yaala oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan labada dhinac halkaas ka bilowda sida wararku ay sheegayaan marka khasaaraha ka dhasha dagaalka intee buu la-egyahay sidana loo xaqiijiyey kolley inkastoo xabadda hadda ay istaagtay salaadii duur kolley kudhiwa toddobadii duurnimo waxaana loo sheegay dadkii markaanu wareysanay oo lamagacaabay hebel baa dhintay ina hebel baa dhinteen lalahaa khasaaraha ugu badan kolley dhimashada toddoba qof ilaa sideed qof baa lagu qiyaasaya inay dhinteen labada dhinac dhaawacuna waa dhowr iyo toban qof marka ma dad reedaha ku jira mise waa dhinacyadii dagaalamayey dadkaasi dhaawacmay kuwa dhinta waxaana loo sheegay hal qof oo rayida inay xabad wiiftaa u tagtay oo uu ku dhintay hal qof oo kalena uu ku dhaawacmay nin masaajis ku jiray oo isaguna sidoo kale xabadda ay ugu tagtay masjidka isagoo ku jira meel banaankiisa oo gacanta ay kaga dhacday inkastoo dhaawacu fuuliya kaas waliba indhahaygaan saaray aniga ma hada ma jiraan laakiin wax rayida wax ku noqday laakiin waxaa jira barakac dadka aad loo barakacayaan aagga lagu dagaalamay ilaa iminka aan kula hadlayana xaafadihii iyo aagga lagu dagaalamay oo iminka lasuu fadhiyana dadkii way ka farxanayaan way ka dhaxyaan marka hadda kooxihii dagaalama xaggee kala joogaan yaa magaalada si buuxda gacanta ugu haya cid baa hadda gacanta ku haysa si buuxda lama odhan karo maadaama laisku haysto oo dagaal shalayna uu dhacay maantana uu dhacay marka dhaawacyada hadda ma jiraan cisbitaallo la geeyo oo iyagu daaweyn kara ama adeegyada caafimaad ee dadka dhaawacmay ay u baahan yihiin u fidin kara cisbitaalka mid kamid a cisbitaallada ku yaala degmada caawada alxayaal mar aan booqanay saakay inkastoo markaasi dhaawac uu iska yaraa uu dib kasoo batay cisbitaal weyn ay isbitaallada waaweyn ayaa kula ku yaala inkastoo ay private yihiin iyaguna way kaasin karaan haddana alxamdulilah sida saaka waxudhexeeya xuguya ku waxyeeloobay yaa loo waxay tahay mid aada maarata farqi udhexeeyo sababtoo madaafiica iyo hubka la isku adeegsaday iyo dhawqa rasaasta iyo dagaalka xilliga uu socday marka la fiiriyay khasaaruhu wax aada u kala badan weeye dhaawacuna ma ahan mid aada markaan fiirina inkastoo ay ku jiraan dad madaxa xabad ay kaga taalay caloosha iyo balse hadda ma jiraan cid la gudbiyey waxaa lagu dabiibaya lagu daaweynaya isbitaalada marka dadka deegaanka sidee u arkaan dagaalkan ma jiraa odayaashii waxgaradkii wax qabanqaabaa oo ay doonayaan in kooxaha dagaalamaya ay ku kala dhex galaan mise talada xabadda iyo nabaddaba waxay ka go-daa kuwa dagaalamaya oo keliya falastiin iminka waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo dagaal lagu doonayo in lagu joojiyo lagu hakiyo maadaama uusan dagaal faa'iido lahayn waxaa jirta iyana shalay maadaama dagaalkani sii shalay uu reerka daba joogo odayaashu waxay noqdeen kuwa shalay xoogaa muran dhexdooda maaragtay uu dhex maray xoogaa inkastoo isku fartaagtaageen balse maanta waxaad moodaa inay isku duugan yihiin iyadoo laga cabsi qabo in dagaalku uu sii bato oo sii ballaarto oo saameyn weyna ku yeesha shacabka iyo dadka deegaanka oo hadda qaxida sameynaya masaakiinta lagu dul dagaalamayo marka hadda ayaa waxaa la wadaa dadaalo lagu doonayo in labada ciidan lagu kala qaado lagu kala dhex galo sida culimaa udiinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo dadka hadda aan ku arkayna dhaqdhaqaaqa